bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhugunsadayaal ow fayla ha ka dhowaada warka ownimo ee warbaahinta warsan qodobada shirgadiisan warkaana ownimo siinkaxayn siina ka dheegi doontaan yo weyba ku mid ee maamulka gobolka banaadir oo faahfaahin ku biiri qarax ku dhihi magaalada muqdisho dhimasho lama caruur iyo aawsho oo ku dhalatay dab ku kaya xaafado ka yaala magaalada baydhabo koox is-shaynis abaabuli waana la dagaalamaas al-shabaab oo ka abaabulantay deegaanada koonfur galbeed soomaaliya dowladda oo ku hadalay maxaabiista kubasatay xabsiga dhexe qaramada midoobe oo dalbatay inta si degdega lin dhammaystira dastuurka ka hor doorashada dhiyaasa lamada kun iyo labaataiyo koobta akhbaaraadka banaanka warkaana ownimo isan ka dheegi doontaan unina sinkaxayna iyo miba ku mid ee dalka maraykankiya beenaya intuu saha ku bahahaya iraaq
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
ownimo arbaacebu khamiisnaha galahayta taariikhdiyay ka eedanta siyeedka bilo koowaad lamada kun iyo labaatanka haanasaytinamay bahaayana qodobadii warkaan haddana in diyaar garooba usugiyo faahfaahsan waana intaas inku jeediyi doona anoo qaalid cabdi ah ka bilaawnoy dhimasho lama caruur iyo awsho oo ku dhalatii dabku ka hi xaafado kayaala magaalada baydhabo sida warbixintuu ninka fiiriya wariyaagana maxamuud cali cabdulaahi ilaaan mahariisa sheekh cumar abdi dheere iyo weliba iyaalshaya ukaasha sheekh abdi dheere iyo weliba ramle sheekh abdi dheere yo halayti walibayoodka amuudana dab usuku ka yiiminsho sheekhaya weliba usahay maclin madarasa heer walbarasho weliba usa ka qaaday magaalada dambaydhaba sida oo kale heere jaamaadeed weliba usa ku qalin jibiyey jaamacadda ganaana ee biladka dambaydhaba welibana usa barday kuliyadda shareecada innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun sheekha iyo weliba hamiin walba iyaalshaya usu ashranka naga jaray minshaya owka yaa usoo iyaalshay ashranka nagawa waana ka jaran minsho yaa shidaal ka jara minshay qubsadii dab sidaasaytana kanaf waayan lamadaasaytii iyaal iyo weliba aawsho haawo abdi dheere waa odayga shahiidii walaalisa weliba yay awoodu waytay intiya la hadala warbaashinta sababa naxadin daraadiye cabdulaahi xuseen cabdiraxmaan waa ehelka dadkaa sayti waana abtiga iyaalka sayti dabka ka amuudana weliba usa la dhaladay gabirtaa sayti idda oo dabka kukahi welibana usu hayay dadkii inka horiyayay oo hangurmiday weliba uusu ku warbiyey markii uusu koo yimi lasayti wala usu aragay
kulley dad badan baa waxaa ka jidhaha gurmisi kooysi marka insha allah saasa walan dhihimanaysa waa ilaahay kulley ba kajeewaasaka dhaka kuleehay jaamada maria jaamada ka dhakadaay sacadatan jaamada dhakadaay maybaa lamana dhamati shil dhamati guriga kala gubida kala unad yaan foogaata baxdo kale maybaa kala li jaraa wadaadina taxaamleed
dhanaga kala gudoomiye ku-hogeenka maamulka iyo weliba maaliyadda magaalada ee dambaydhaba yaa uu soo ka hadlow afka dhammaan maamulka gobolka baaya iyo taasiyan diri dadkii ka amuudan mankaaseyti dabka kukayi inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun ina lilaahi maa akhada walahu maa acdaa wa kilaa wajahu weba tacsiin daraanee dhammaan eheladii iyo qaraabadii iyo dadkii rixamkahay ee ku baxeen dadkii musiibadan maxayatoo ka dhimaday ilaahay naxariis aawkii iyo lamaadii cunug meelo ka gubadan ilaahay naxariista anoo ka hadalaa magaaga afka maamulka degmada baydhabo wayba tacsiin daraane dadkii dhammaan walkanaqadi eheladii oo kuldisho intacsiyaana wayba waa walqoran ahaayeen kul nafsin daa'iqatu lmowti lan walba wayba waa nafsadii wayba waa maxay ahato dhimashada iyo geerida wayba waa naf walba dhadhamyaasa lagna meel meelusuka dhimada qoqoka wamaa tadri nafsu maada tagsibu qadan wamaa tadri nafsun biayi ardin tamuutu marka dad shahiiday way haayeen maxay ahato iyo oo gurisho ka jiraan kitaabsho akhristaan dhimadan ahaayeen ilaahay jannada ku waraabiya dhanaga kala gadoomiyaga soo hadla jeysii wadada iyo weliba uusa sheegay inti weli karaanshay e oo awoodise iyo weliba interbyushane isu ku qayb qaadan doonaan إن شاء الله تعالى ولي كران كينا إيه أو محيطه contribution كينا إيه ولا إن شاء الله تعالى برلين ميلك قبض إذا تقول كنا قدنا ولا انقبض دون نسيدا كنا اختيار بدن بإذن الله الكريم إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dabkan iyo weliba halaytii ku kahay xaafadii salaamay dhinaga geeska onadka halaytii wakhtiga ba'dul isha waana majarta deriska xaafadda sayti oo wala guderi dabka sayti maxamuud ali cabdulaahi tv-ga iyo weliba fm-ka raadiyaha warsan baydhabo
eeddi eedan maadsanyo maxamuud koox is-shaynis abaabule oo la dagaalamaasa al-shabaab oo ka abaabulantay deegaanada koonfur galbeed soomaaliya sida warbixintu ninka fiiriyaasa shukur ismaaciil axmed maxamed xasan deerow weyba hogaamiyaha ee koox is-yohas abaabuleen weybaan u wadaan howlgalyo kala dagaalamahan al-shabaab haanasayoo ka fuliyahayeen deegaano ka yaalan gobolka baaya maxamed iyo sababtiyo howlgalkan wadan weybowsaka sheegay markii arageen al-shabaab intiioo dhibaato ka hayaan bulshada degaansa deegaanada qaar ee gobolka baaya waraysi gaarowsa si idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo ku ka hadlay howlgalkan meeliyo ka sameeyeen isababo ka kalaftee ww horta markii dhibaato badan meelo xadiidi oo dadka midliin gumaada oo maharag meeshay fugaan dadkii dad walay oo aad lahay deegaanka roogay walkahay walagoodhay macalinka baaqada la yidhaahay yaway go'aansanaayeen in deegaankasaano ma garanay habadalidayanu unayun habadiliso isbarhiyaayanu isbarhiino marka maadaama reertileeda madarkisha nataa yaraatay obiolbaaxnayna nasiiri laakiin ornayo meel beernay markay sheegaa deegaanka oflawadnakase كسي
deegaanka oflawadnugla markaan qiimamkii oona meelo ku dhisnaayay ornaamulaadidana midka qoynayay howlgallada kabilaaranayay oona ka taabnay shalay madararahay kiisaadii dambaysiin malaya أها al-askari aanu noo kashaahiyey ilaahay oo ilaalis waraabiye waa isla jeeba madiinku shaahiyadiisa hadduu naadireedka fiirayana lacagtan kubahi lanama ah walaana hadamada doonu walaana kubada nuga dhimasho imbiisle أها marka iyoona sidii ku dhamatay lamana ku dhaawacmeen kada way biyayeen maalinta saddexaad waqtigii afar sac iyo shan sac kan dhahaysa oo دجال أو إسكهركويو ياسين دمري إسين إيو وليبا الشباب ha iyana dhamarin deegaanka dadka roogayo dhan baha la garoobeen sidii gulgulay odsadayaan lantii oo una nolol niishaanay kanini iyo daal baabi'ey wal niishaan raashinkii niishaani iyo haddana sidawada nifasaajan islay lakana nifasaajan mooshin beli nola dhaaman ininka kooy waana ka ilmarin iyo arintareedan waan ya ka ilmarin bangooyin iyo walbadano kala beeho dawladda noo taageeratay unugaheliya eedna isku tacaawini meeliyeeda unuku baho unuku kubaha fadliya ka taarbidaynay taasetaana dhinac kaleed maxamed xasan deerow weyba uuse sheegay intii maamulka koonfur galbeed iyo ka dhiirigeliyahayeen waanayo ku warqaban howlgalladan iyo wadana safayla safayla taliyaha qabta eedbanin taageeray oo qalabka unuka dagaalamaani reeb kumada dhulka noo caawiyey waana na taageeray bar allaala bartiisa joogtan basbesanasoobaananaeri taliyaha isdaaridan weliba safayla yahnin dhawaay waana nin hambalyeeya waana howlgallada haddii unu sacdoani wajahan unu dhanin qorshaysan ob ilaaya yaa wal oo adduunka soomaaliya lakabarca doona nagadaay haddii ilaaya howlgalkan iyo wadana kooxdan is-yohanis abaabuleena iyo weyba kooyaya iyo oo weli dhowr sannadood yoongooda honsinyana al-shabaab deegaanihii degmooyin ku tirsan koonfur galbeed hana kumidana iyo gacanta ka hayana
eeddi eedan mahadsanta shugri maamulka gobolka banaadir iyo faahfaahin ku bii qarax ku dhiyi magaalada muqdisho sida warkanuusa ninka fiiriyaw cabdulaahi maamulka gobolka banaadir iyo faahfaahin ku bi khasaaraha guud ee ku dhaladay qaraxga geeka kudhiyi bar control oo laga ilaaliyo madaxtooyada soomaaliya kaasoo u sakiyaala isgoyska sayidka ee magaalada muqdisho afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax cumar xasan dheere iyo sheegay in baawurka use haayi ko lahkadheji walyaabo qaraxow balse use nhayna ko lahkabuuhi walyaabo qaraxow haabahata use anshaacina qof ka wedaday baawurkaas welibana use sheegay in xilliga baawurka use qaraxay use ka jaray safka baarista islamarkaasna iyo ka amudeen saddex qof likalena ka dhaawacmeen إن الله وإنا إليه راجعون آه، رنتي ما أنت أبارو سقالكي يو دقيقة دو سوحنمو آه، هل كان عن الجبنة أه دقبونتيغا لغا إلاليا دقبونتيغا كلا سيدك oo udubdhaxaad u ah ee jagboontiga weyn ee laga ilaaliyo madaxtooyada ayaa gaari waxyaabaha qarxa ee lagu soo dejiyey uu ku qarxay iyadoo ay halkaana ay joogeen gawaari kaleoo fara badan xilligaasna ay ahayd marka xilli ay dadyooga kala duwan ee shaqooyinka u socda ay usii rabaxayeen shaqooyinkooda runtii waxaa ka dhashay khasaaro dhaawacyo iyo dhimasho isugu jira inta dhimatay allah u naxariisto inta dhaawacana waxaan u rajaynaynaa inay caafimaad deg dega helaan tirada inta dhimatay hadda la haayo waa ilaa iyo saddex qofood inta dhaawacantayna waa ilaa iyo lix qofood dadkii dhaawacmayna waxaa loo qaaday goobihii caafimaadka goobtana hadda sidaan u joogno shaqooyin ayaa ka socota waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socdana inuu si caaliya ku soo noqdo runtii kooxaha argagixisada mar walbaba waxa ay isku dayaan inay khalkhal geliyaan shacabka inay beegsadaan shacabka waxay hadda meeshaa ku beegsanayeenna waa waxay ahayn dad shacab ah runtii waxaanu leenahay shacabka soomaaliyeedna waa u jeedaan kooxahan argagixisada inaysan u aabadayeynin ruux shacaba iyo qof kale intaba marka waxaan rajaynaynaa in shacabka ay la shaqeeyaan laamaha ammaanka si loogu hortago kooxahan argagixisada ee bannaystay caadaystay inay shacabka dhibaataysan iyaguna dhibaato ugu sii al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxgaasi oona sheegan inay khasaaro deersiyeen mas-uuliyiin ku tirsan dowladda federaalk soomaaliya sidoo kalena uuse sababay burbur hantiyadeed eedi eedan maasanye cabdulaahi wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka soomaaliya abuukacda xasan xuseen xaaji yo kulun laqaadii guddiga lin xil saaray kiiskii maxaabiistii dhawaantunku basati xabsiga dhexe ee xamar weliba use sheegay intii guddigunyo ku howlayinsidii baaritaan linkusuu bii lahay dadka xabsiga ku fakaday wasiirkiiya xuse inti walaaga kudhihi xabsigiiyo haayan arrin halise isla markaana haan fududeeye lala xisaabtama doono sida inka dhaqsiyada badan sadema xaabos oo ka hirin xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho yaa la sheegay inti dhabaantoon ku basadeen sidayou sheegeen wararka lagu helahaya xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho xubnoo basatiyo saasoo kale wararka iyo sheegaha intiyou ka tirsanaayeen al-shabaab islamarkaana hore linkaridi xukumo xabsiga dhexe ee xamar oo kayaala degmada xamar jajab ee gobolka banaadir iyo weliba use ayaa mid amni shesi winning ilaaliya may banan caddaynay sababta sheenta inta maxaabiis xukuumo la karidiyo ku basadan wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya abuukaati xasan xuseen xaaji yaa kulun la qaaday guddiga lin xir saaray kiiska maxaabiistii dhawaantun ku basatay xabsiga dhexe ee xamar weliba use sheegay intii guddigunyo ka howlayin sidii baaritaan linkusuu bii lahaayay dadkii xabsiga ku fakaday ergeyga qaramada midoobay ee soomaaliya james swan iyo geegag la kulami wasiirka dastuurka soomaaliya saalax axmed jaamac wakiilkii kula hadalay wasiirka qodobayo ku mid ayin reed inferiyoga dastuurka iyo muhiimadiya in lata doorashada qorshaysan ee labada kun iyo labaatan iyo kowta weliba use saasoo kale ku hadalay baahida linqabo wadahadal qaran oo laka weeldhadaw arrimo muhiimka ee dastuurka maybana saasoo kale iyo kuwada hadaleena taageerada qaramada midoobe ee la xiriirta wacyigelinta ololaha dastuurka iyo baahintiis wasiirkiyaa sheegay intiiu ka dadaala doonaan sidii lin dhammaystiro lahay dastuurka dalka islamarkaana qaramada midoobe ku dalbadeen inti lin muujiya soomaaliya taageero ilo warkaasay ku dhugunsudo haytaan warbaahinta warsange istuudiyaha beledka baydhabo dhiniga iyo akhbaaraadka banaanka xoghaayaha gaashaandhigga maraykanka marco istar iyo beeney inta ciidamada maraykanka iyo ku bahahayaan iraaq kureed marki sidaasay laka sheegay warqadliindiri militariga dalka iraaq saasoo kale sarkaalka inkasaraya militariga maraykanka yaa sheegay inta warqatun hakabati sarkaal militari u rooga iraaq waana hayti mid mid siqaldan linqori warqadun oo isniintii eedanka wareegaasi barta twitterka iyo mayba dowladda iraaq iyo ingdirtay sarkaal maraykan oo dalkaasay rooga taliyahayaa warqado ka eri dowladda maraykanka mayba iyo xishimeeyahaytee go-aankiiyo ka amartay ciidamadii intiyo kula bahan maybana intaasiyo ka dareena maalmo iyo toddobaadyada hadareera intiyo inisqaabeeyo doonan siniyo ku bahan dalka iraaq genaraal mark miili waana ee taliyaha sare ciidamada maraykanka iyo weliba wariyayaalka insheega inta warqadun yahayti qabyo qoraal waana linka dalagalna inti la baahiyey wasaaradda gaashaandhigga dalka maraykankiiya sheegtay inti lama saldhigiyo layin ciidamada maraykanka waana kayaala gudo dalka iraaq laka weeraray gantaalo telefishinka dowladda iiraan ya sheegay inta weeraradun laka qaadi saldhigyada maraykanka usa kelaya dalka iraaq waana weerarkan usa iyo mid linka argodsadahay dilkay qaasim suleymaani oo shalay la duugay maraykanka ayaa weliba uuse sheegay inta iiraan iyo bal tilmaamaysada hayta saldhigyadaiyo ka layin irbil iyo al asad ee gudo dalka iraaq ilaa iyo hadda macad inta uuse jara khasaaro ku dhaladay weeraradaas iyo hooba jaro inta inta uuse la egi khasaarahaas madaxweynaha maraykanka donald trump iyo weliba uuse sheegay inta xaaladda iyo wanaagsanta saldhigyada maraykanka uuse ka layay waana lahakawaramahay gudo dalka iraaq qiimeynayo kusuu biyo doonaan sidiiyo wal indhiyan reednayo ha ka sheega doonaan walaagii khasaaro ku dhaladay warbixin iyo ha saareen afayeenka minkacad yadhaka sheegay intay arrintan iyo kuwar haayan ka hor inta indhiyna weeraradan guud ahaan warkii haming nimisan kula dareertan warbaahinta warsan akhyaaray surunkuwan inkeygiyo guud ahaan warkii haming nimisan kula dareertan warbaahinta warsan akhyaaray surunkuwan inkeygiyo warkii may bahsiin saare maxamed cabdulle cabdiraxmaan maleela anoo qaalidiya intaasin ku jeediyay dhiniga sanaado mahadha ku deerto injineer bilaal hilaal inta warkun war ka xiga hawada ridninka kulamaana akhyaare mibasin ku tabay sidaas iyo nabadgelyo